بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan maxamed abdullah iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcaziz ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay baabkii toddobaad oo baabu xuquuqi nabiyi sala allahu alay slam ahaa xuquuqda rasuulka sal slm uu leeyahay baabkaasaan ku jirnay xadiidkii afar iyo siddeetanaad walahumaa bukhaariy muslim waxay leeyihiin can anasin ay ka wariyeen radia allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sal ly slm rasuulka alle wuxuu yidhi halaathun man kunna fiihi saddex qofka laga helo oo ay ku jiraan wajada bihinna saddexdaa wuxuu ku helaa xalaawata aliimaani iimaanka macaankiisiiyuu ku helaa maxay yihiin marka saddexdaasi tan koowaad an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa in alle iyo rasuul uu ka jecel yahay wixii ka soo haray tan labaadna waa maxay wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu qofkii jeclaado una jeclaan maayo allah dartiis ma ogiye tan saddexaadna waa maxay wa an yakraha an yacuuda fi lkufri bacda id anqadahu allahu minhu kamaa yakrahu an yuqdafa fi nnaar inuu necbaysto inuu gaalnimadii ku noqdo markii alle ka badbaadiyey kadib sida uu u necab yahay in naartii lagu tuuro gaaloobiddii iyo diinka bixiddii buu wuxuu necab yahay sida uu u necab yahay in naar lagu tuuro dadkuna aad bay arrintaa u cuslaystaan qof in la guba jecel ma leh shiikha kitaabka sharxi wuxuu yidhi xadiidkani wuxuu caddaynayaa waxa uu ka helayo qofku marka iimaankii uu ka dhabeeyo iimaanka xaqiisiiyo qofka guta iyo xadiidkii lasoo dhaafay lagu sheegay waa qofkii towxiidka la yimaada oo salaadii iyo sakadiiba la yimaada marka muxuu helayaa qofkii muxuu helayaa haddii uu xaqii iimaanka uu guto macaan buu qalbigiisa ka helayaa macaankii iimaanka iyuu qalbigiisa ka dareemayaa in rasuulka sal ly slam la ateeco oo la jeclaado waxay sabab u tahay dareenka uu qofka muminka ahi uu dareemayo iimaanka macaankiisii uu qalbigiisa ka dareemayo marka arrintaas waa arrin xaqiiqo ah ma aha wax malamala ah iyo ma ah addoonka muminka ahi wuxuu qalbigiisa ka helayaa iimaanka macaantiisi waana wax qarsoon oo baatinka ku jira dadkuna waa ku qaldamaan arrimaha qarsoon ee baatinka ku jira ibnuqayim wuxuu yidhi maxabada waxaa la yidhaahdo laguma fasiri karo waxaan maxabo ahayn jacaylkii waxaan jacayl ahayn laguma fasiri karo sababto waa wax la yaqaano iska cadoo la dareemayo waa arrin qalbiga maaragtay laga sameeyo waa jacaylku macaankanina waa sidoo kale waa camal qalbi ah ama qofku waxuu qalbigiis ku dareemayo waayo ama ka dareemayo macaan unbaa lagu fasiraya marka wax kale laguma fasiri karo rasuulku wuxuu yidhi sal ll ly slam wajada bihinna saddexdaas waxyaabood haddii laga helo qofka oo uu ku tilmaanaado wuxuu ku helaa iimaanka macaankiisi dadka qaar baa marka waxay leeyihin maya iimaanka macaan laguma sheegi karee waa majaas iyo isticaare iyo waxaasa laga wadaa bay leeyihin shiikhu marka wuxuu leeyahay iimaanku wuxuu leeyahay macaan uu garanayo qof kastoo iimaankii uu qalbigiisa si fiican u gaaray haddii aad taaca samayso alla aada u dhowaato macaan baad dareemaysaa macaankuna hadde midka carabka laga dareemo iyo midka qalbiga laga dareemo oo labay kala yihiin midka xubnaha laga dareemo isaguna waa ka duwan yahay xubin kastaahi macaan gaaray leedahay taabashadu lamid maaha dhadhansiga taabashadu lamid maaha in wax la dhadhamiyo waxa aragti ahaan iyo araggoodu ay aada kuu deeqaan oo aada ku macaansanayso haddii aada carabkii saarto waxaad dhici karta inay wax xun noqdaan oo aan macaanayn laakiin haddii isha laga fiirsado ishi way ku farxaysaa macaan bay dareemaysaa laakiin carabkii ku raaxaysan maayo macaan dareemi maayo qalbigu waa sidoo kale oo macaan u gaaruhu leeyahy marka waxaa afar badan buu marka macaansadaa laakiin waxaa ugu weyn iimaankii baa ugu weyn iimaanku markasta uu qalbiga ku weynaado macaan buu qofki dareemaa waana midda ay ku dadaalaan dadka khayrka ku dadaalaa rasuulka sal l slm hadalka uu yidhi wajada bihina xalaawat aliimaan waa in daahirkiisa lagu xambaaro iimaanku macaan buu leeyahay qalbigii baa macaankaa dareemaya macaan kastaana si gaaruhu macnaha u yaallaa haddii qofku maalan uu xariir taabto dharkii xariirta ah hadduu taabto macaan buu gacantiisa ka dareemaa hadduu xoola uu gacanta ku qabtana dahab iyo wax lamidana waxbuu dareemaa macaan buu dareemaa laakiin bal dahabkii dhadhami adugu oo carabka saar macaankaa ku arki maysid qalbiguna marka waa sidoo kale waxyaaba uu macaankooda dareemaa jira lama diidi karo lama dafiri karo xadiidka shan iyo siddeetanaad walahumaa bukhaari iyo muslim canhu waxay ka wariyeen anas ibn malik radia allahu canhu marfuucan iyadoo rasuulka sal ly slam loo tiiriyey xadiidka oo rasuulka sal sl laga warinayo wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin qofkiin ma rumeeyo oo iimaankii waajibka ahaa lagama helo ilaa anugu aan ka noqdo mid looga jacayl badan yahay oo uu ka jecel yahay wixii isagu u dhalay iyo kuwii dhalay isaga iyo dadka oo dhan waa inuu ka hormariyaa maxabadii rasuulka sal slam markaasa iimaankiisu dhamaystirmaya shiikha kitaabka sharaxay wuxuu leeyahay xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista ay ku jirto in iimaankii kamaalkiisii la anfinayo waxaa la mid a xadiidkii ahaa laa yuuminu axadukum xataa yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma xadiidka imaam axmed uu weriyey qofkiin iimaankii uma dhaboobo oo iimaankii waajibkaa lama imaado ilaa alla i rasuul ay ahaadaan kuwa uu ka jecel yahay wixii ka soo haray marka iimaanka oo la anfiyo asal ahaan waxaa dhici karta inay noqoto anfin la anfinaayo ama diidid la diidaayo iimaankii waajibka qofka ku ahaa macnaha lama aanu imaanin waayo oo wuxuu ka tegey wax maaragtay waajib ku ahaa buu ka tegey marka qaarkoodna qofkii markii iimaanka laga anfiyo waxaa laga wadaa iimaankii sunnada ahaa maxaa yeelay qeybihii iimaanka waxaa ka mid a kuwa waajiba iyo kuwa sunnooyina sheekh islaam wuxuu leeyahay inamaa nufiya fiihi aliimaanu fi lkitaabi wasunnati inamaa yuraadu bihi nafyu kamaali aliimaani alwaajib majmuuc fataawa ayaa warkaas laga helayaa juska toddobiyo tobanaad safxada shan iyo tobanaad juska koob iyo tobanaad safxada lix boqol iyo afar iyo konton wixii marka iimaanka la anfiyo oo kitaabkii sunnada ay kusoo orortay in iimaanka laga anfiyo qofkaas waxaa laga wadaa diidid la diidaayo in qofkaas uu u sugnaaday iimaankii waajibka ahaa taasaa laga anfinaya marka waa wax haddii qofkuu ka tago lagu haydaartaynaayo oo maaragtay lagu ceebeynayo haddii qofku marka iimaankii laga anfiyo tegid uu ka tegey qeyb ka mid a iimaankii waxay kutusinaysaa in waxaas uu ka tegey ay waajib yihiin haddii kale iimaanka lagama anfiyeen culamada qaarkood baa marka waxay yidhaahdeen haddii qofka iimaankii laga anfiyo waxaas uu ka tegey inay kabiiro yihiin tegiddaas inay kabiiro tahay oo dambiyada oog inay kamid tahay yaa laga fahmaya in qofku jacaylka uu naftiisa jecel yahay uu ka hormariyo jacaylka uu rasuulka sal slam uu jecel yahay oo naftiisa hormariyo waa dembi kabiiraahay leeyihin waxaa addoonka waajib ku ah inuu hormariyo jacaylkii rasuulka sal slm uu jeclaa uu ka hormariyo jacaylka uu naftiisa jecelyahay sida cumar ibn khadaab uu rasuulka sal slm ku yidhi la anta axabu ilaya min kulli shayin ila min nafsi wax walba waan kaa jecelahay buu yidhi adiga wax walba waan kaa jecelahay adiga inta aan ka ahayn naftayda markaasaa rasuulka sal slm wuxuu ku yidhi laa waladii nafsii biyadihi xataa akuuna axaba ilayka min nafsika sidii la rabay lama aadan imaanin waajibkiina maarata ma aadan gudanin allaan ku dhaartaye allihii aniga nafteyda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye lama timaadid iimaankii waajibka ahaa kumana dhaboobo ilaa anugu aan ka noqdo mid laga jacayl badan yahay oo jacaylkayga uu ka horreeya aad jeceshahay aniga kan naftaada aad jeceshahay markaasaa cumar wuxuu yidhi fainahu alaana wallahi la anta axabu ilaya min nafsii haddadan la joogo adaan kaa jecelahay nafteyda oo adaa ka horeeya xagga jacaylka nafteyda markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sala alla alay slama alaana yaa cumar hadda yaa arrinkaadu u fiican yahay oo aad maarata waajibkii la timid oo xaqii aada waafaqday bukhaari baa wariyey marka xadiidkan sidaa darteed culammadu waxay sheegeen in kabiirada qeexidda lagu qeexaahi ay ka mid tahay wixii iimaanka qofka laga anfiyo haddii nusuusti laga helo iyadoo iimaanka la anfinayo waxay kutusinaysaa waxaas qofka uu ka tegey ama uu la yimid ee lagu caynaayo inay yihiin waxaas kabiira ay yihiin ibnu cabdilqawi caalimkii ahaa nadmi buu leeyahay kabiiradii markii uu qeexaayey wuxuu yidhi famaa kaana fiihi xaddun fi ddunaa aw tawacudun biukhraa fasami kubraa calaa nasi axmadi wasaada xafiidu lmajdi aw jaa waciiduhu binafyin liiimaanin walacnin limabcadi labadaas beyd marka wuxuu ku sheegayaa qeexiddii dembiga weyn maxaa dembi weyn la yidhaahdaa wixii marka xad laga waajibiyo adduunyada oo la yidhaha mathalan qofku haddii uu sinaysto xadkiisu waa in boqol karbaash lagu dhufto hadduusan muxsan ahayn uusan guur soo marin hadduu guur soo marayna dhagax lagu dilo waa xad waxaas waa wixii marka xad lagu sheego marka zinadu waa kabiiro kabaa'irta ka mid a aw tawacudun biukhraa ama qofkii aakhira loo goodiyey oo cadaab baad mudanaysaa la yidhi aakhiro fasami kubraa marka wix noocaas oo kale ah ee ama xad laga jideeyay adduunka ama aakhiro qofka loo goodiyey inciqaab daran la ciqaabayo la marsiinaayo waxaad ku magacaawdaa kubraa mid weyn ku magacaw waa dembi weyn calaa nafsi axmedi sida maaragtay axmed uu qabo wasaada xafiidu lmajdi yani ibnu teymiyu ka wadaa ile almajdi wuxuu ahaa abulbarakaat awowgii ibnu teymiya u ahaa marka kanina waa wiilkiisii wiilkuu sii dhalay xafiid baa la yidhaha marka sheikha majdi la dhihi jiro ibnu teymiya isagu ahaa awowaha ahaa wiilkii uu awowaha u ahaa wuxuu ku daray tacriifkii iyo qeexiddii kabiirada aw jaa waciiduhu buu yacni waxaa yimid goodigiisi baa yimid maxaa loogu goodiyey qofkii waa binafyin liiimaanin in qofki iimaanka laga anfiyaba oo iimaan malihid la yidhi hadaa waxaa samayso ama waxaa ka tagto walacnin limubcadi iyo qof maarta qof la fogeeyey oo la lacnaday lacnadu sideedaba waa habaar qofka lagu habaarayo in ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyo haddii marka iimaankii la anfiyo oo aada nusuusta ku aragto iyadoo qofkaasi ma aanu rumaynin la leeyahay waxay kutusinaysaa ficilkaas uu isagu sameeyey ama wuxuu la yimid ha noqote ama wuxuu ka tegay ha noqotee inuu kabiiro uu yahay marka iimaankii waajibka ah kamaalkiisii baa la anfiyey waa macsiyuu qofkaasu la yimid culamada qaarkoodna waxay ku doodeen in aan kulligood waa wada kabiira la dhihi karin oo mararka qaarkood aada arkayso iyadoo iimaankii la anfiyo waxa uu qofku ku dhacana aanay ahayn kabiiro aanay ahayn sida xadiidkan ah bukhaari iyo muslim ay wariyeen laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih qofkiin iimaankii saarnaa lama aanu imaanin ilaa uu walaalkiis kala jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay culamada qaarkood baa marka waxay yidhaahdeen deetan anagu kabiira kama dhigi karnay leeyihin oo ummadda badankeed tan kuma camal fasho in qofku qofku walaalkiisa wuxuu la jecel yahay naftiisu la jeclaado marka waa kabiira haddii la yidhaahdo waxay u baahan tahay daliil ka khaasan anfinta iimaanka la anfiye keliya intaas keliya kuma filay leeyihin marka maqsuudku waa maxay iimaanku la iska anfiyo ibnu taymiya agtiisa waxay ku tusinaysaa faas qofkaas ama uu la yimid ama uu ka tegay sababteed iimaanka looga anfiyey inay yihiin wax kabiir ah dembi kabiira inuu yahay yani qofkii baa iimaankii laga anfiyey ama jannadii geli maayaa la yidhi ama mu'miniinta ka mid maaha la yidhi waxaas marka waa wax un kabiira un baa sabab u noqon kara sakaa'irtu marka in iimaanka la anfiyo ma keenayso marka sunno laga tegey qofka iimaanka loogama anfiyo ama xataa dembi yaroo laga tegey iimaanka loogama anfiyo waxaa iimaanka looga anfinayaa oo laleeyahay iimaankii lagama helin qofkaani macnaha kabiiruu ku dhacay marka waa arrin macnaha ibnu taymiya uu ku siyaadiyey qeexidii kabiirada iimaankii marka sunnada ahaa oo la anfiyo yaa qeybtii labaad ah yani kitaabkii sunnada ka heli maysid buu leeyahy marka ibnu taymiya laakiin wadaadka shaarixa wuxuu leeyahay waxaa la dhihi karaa waxaa laga heli karaa xadiidkan laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi qofkiin ma rumeeyo ilaa uu walaalkiis kala jeclaado waxa uu naftiisa la jecelyahay sida ahlucilmiga qaarkood ay ku fasireen qofku marka arrinkaa ka tagaa waxaa laga anfinayaa iimaanka kamaalkiisa laga anfiyey laakiinse waa dembi ma dhihi karnay leeyihiin waxaan leenahay hadduu martabadaa la yimaado ajir buu helaa hadduu la imaan waayana de waa la ciqaabaa malihin marka waa sunno waa la ciqaabaa malihin marka arrinku waa sunno marka sida culamada qaarkood ay doorteen maxalushaahidku hadda waa maxay alla jacaylka la jecel yahay iyo rasuulka sal sl jacaylka la jecel yahay waxaa waajiba in la hormariyo oo laga hormariyo waxyaabaha kale oo dhan jacaylka la jecel yahay horumarintaas marka maxay ku timaadaa waxay ku timaadaa in la raaco wixii alla uu dadka faray iyo wixii rasuulku sal slam dadka uu faray lagana joogo waxay dadka ka reebeen alla wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim haddii aad tihiin kuwa alla jecel anigay raaca ku dhahbaalleeya dadka waa inay rasuulka raacaan sala alla ly slam yuxbibkum ullahu alla idin jeclaadee markaasaa jacaylka alle aada helaysaan wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinana haydin dhaafee wallahu gafuuru raxiim allana waa mid dembiyada astura naxariisna badan naxariistaa ka sarreysa dembi asturka sababtaa naxariistii waa janno iyo maaragtay abaalmarin weyn oo la helaayo yaa ku jirta dembi dhaafku laakiin waa uun dembigii oo la asturo uun keliya sidaa darteed ahlucilmigu waxay dhihi jireen asha'nu an tuxabba laysa asha'nu an tuxiba jacaylka dadku waa iska sheegtaan allaan jecelahay rasuulkii baan jecelahay kadaa iy leeyihiin laakiin waayo alla maku jecelyahay rasuulkuusi maku jecelyahay ma tahay qof alla ateecsan ma tahay qof rasuulkii raacsan sala allahu alay wasalam marka sheegasho keliya wax tari mayso marka jacaylka iimaaniga ahi ee cibaadada ah waxaa waajiba inuu allah saafi u yahay wax marka daatadiisa loo jeclaadaa ma jiraan oo qofka muslimka uu jeclaanayo daata ahaantiisa oo aan allah ka ahayn laakiin alla wixii ka soo haray jacaylka la jecel yahay waxay raacsan yihiin jacaylka alla la jecel yahay marka rasuulkeenna sala alla alay salama allah na faray inaan jeclaano maxabada alle marka waa mid alla u khaaso u saafi ah oo daatadiisa loo jecel yahay sabab kalea loo jecel yahay lama laha laakiin khalqiga bani aadamka jacaylka la jecel yahay wuxuu daba joogaa jacaylka alla la jecel yahay wixii alla noo ogolaaday inaan jeclaano waa la jeclaanayaa wixii aan naloo ogolaanna oo naloo idminna jacaylkiisa ma banaana in la jeclaado marka marka la leeyahay alla dartiis wax loo jeclaado macnahaasa laga wadaa ama marka la leeyahay jacaylka alle dartiis wax loo jeclaanayo wuxuu raacsan yahay jacaylka alle waa mid arrinkaa kuu fasiraysa marka jacaylkaasi maahan mid madax bannaan maahan ee waa jacayl taabacsan jacaylkii alle taa waxaa ka duwan mushrikiinta jacaylka ay jecel yihiin wax ay caabudaan ama asnaam ah ama dad qabri ku jira ah iyo awliye ay wax ka ictiqaadsan yihiin iyo qubuuro iyo marka maxabadoodu ma ahan maxabo macnaha raacsan maxabadii alla raacsan maaha ee waa maxabo madax bannaan waay jacaylka ay jecel yihiin macbuudaadkoodu waa wax madax bannaan waay alla dartiisna uma jecla yani alla dartiis uma jecla haba sheegtaan inay alla dartiis u jecel yihiin sheegashadooda marka macno ma laha ee daatadooday u jecel yihiin oo waxay ictiqaadsan yihiin inay waxna tarto waxna dhibto dadkana waxaa lagu abuuray inay jeclaadaan wax anfacaaya wixii khayr usoo jiidaya way iska jeclaanayaan wixii shar maaragtay ka celinaya way jeclaanayaan waxyaaba fara badan waxay u jeclaadaan danta iyo faa'iiday ka helayaan maslaxadooday fiirinayaan maslaxa la-aan waxuma jeclaadaan yani faa'iiday raadin yaa alla loo jeclaadaa maxaa yeelay alla isaga khayr keena isagaana addoonkii ka celiya oo ka difaaca waxyaabihii dhibka ahaa musiibooyinkana ka difaaca alla wuxuu yidhi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yamsaska bikhayrin fahuwa calaa kulli shayin qadiir haddii alla uu dhib kugu taabto wax kaa faydi karaa ma jiraan asaga aan ahayn wax kaa faydi karaa ma jiraan oo asaga ahayn hadduu khayr uu maaragtay kugu taabtana fahuwa calaa kulli shayin qadiir alla wax walba u awoodaa marka jacaylka saafiga ah oo daatiga ah waa inuu alla u sugnaado waa in alla maarata la jeclaado wax daat ahaantiisa loo jeclaanayo oo jacayl alla uu ogolyaha la jeclaanayo sharci ahaana oon alla ahayn ma jiraan alla wixii ka soo haray daatadiisa looma jeclaado haddii daat ahaan loo jeclaado iyo si madax bannaan wixiina waxay noqonayaan maxabadii oo shirki lagu sameeyey marka waxyaabaha marka la jeclaanayo waxay raacsan yihiin jacaylka alle rasuulkana sala alla ly slama dadka raacay waa ay jecel yihiin maxaa yeelay waxyibuu alla ka keenay marka jacaylkii rasuulka sal l slm wuxuu noqday mid waajib ah ile waa rasuul alla noo soo diray jacaylka la jecel yahay marka wuxuu noqday jacaylka rasuulka sal l slm la jecel yahay wuxuu noqday wax alle loogu dhowaado oo addoommadu ay allah ugu dhowaadaan ile alla waajibiye oo dadka faraya sidoo kale jacaylka adduunka uu jecel yahay sidoo kale jacaylka addoonka uu jecel yahay wax arrimii adduunka ka mid ah waxaa waajiba inuu noqdo sababtoo ah allah idmay oo ogolaaday haddii uu qof jeclaanayo u jeclaan maayo ilaa alla dartiis moogiyo haddii uu qof alla dartii u jeclaado sababtu waa maxay qofkaas waa qof alla rumeeye waay macnuhu qofka muslimka ahi jacaylka uu jecel yahay qofka kale walaalkiisa muslimka ah alla dartiisna uu jecel yahay maaha daatadii muslimka darteed maaha ee qofkaas daatadiisiibaa waxaa ku qumoo laga helay rumayn alla la rumeeyey marka jirkan iyo qolfooftaani iyagu cibro ma laha haddii qofkii muslimka ahaa ee uu jeclaaday ee aad maaragtay qalbigiisa ugu weynaa ay dhacdo inuu diintii ka noqday jacaylku wuxuu isu bedelaa coleytan buu isu bedelaa si deg deg ah maxaa yeelay jacaylka la jeclaa ma aanu ahayn mid daatii ma aanu ahayn ee wuxuu ahaa waxa qofkaa laga helo ah jacaylku waa alla jecel yahay iyo rasuulkii sal slm uu jecel yahay dhinaca kalena waa jacaylka gaalada iyo mushrikiintu ay jecel yihiin macbuudaadkooda ay wax ka ictiqaadsan yihiin jacaylkaas marka waa mid daati ah daat ahaantooda u jecel yihiin waxaana taa daliil u ah waxaas inay yihiin waxaan alla idmin jacaylka noocaasoo kale wuxuu alla idmay ma ah marka macbuudaadkoodaas jacaylkaas ay jeclaadeen waxaa ka dhasha u dhawaasho ay u dhowaanayaan macbuudaadkoodaasoo ay cibaadaad maana ula imaanayaan cibaadaadkii alle in lagu gaar yeela ay ahayd ay meelo kale u leexinayaan haddii addoonkii uu mid saalixa uu yaho wanaagsan jacaylka la jeclaanayo waxaa waajiba in sababkiis uu ahaado raacidda uu raacsan yahay amarka alle iyo amarka rasuulka sal ly slam marka waa jacayl alle dartiis wax loo jecel yahay jacaylkaas marka wuxuu noqday mid bannaan ama la ogol yahay ama sharci ahaan la idmay oo qofkii sameeyana uu ajir ka helaayo waxay saas noqonaysaa arrintu marka laga waayo khilaaf la khilaafayo amarka alle iyo amarka rasuulka sal ly slam laakiin mushrikiinta xaaladoodu iyo waxay ku taagan yihiin waa maxay in jacaylka ay jecel yihiin macbuudaadkoodii waxay caabudayaan ay ka dhasheen inay macnaha cibaado u qadimaan marka jacaylka ay jecel yihiin muxuu noqday mid kasoo horjeeda amarka alle haba sheegtaane ayagu inay alle dartii ay u jecel yihiin laakiin arrintu haddii ay tahay sida muslimiintu ay u jecel yihiin saxaabadii rasuulka sal lla ly slam ee qiimaha badnaa ee diinkan iyaguna soo gaarsiiyey rasuulkana sala alla ly salam u gargaaray ee rumeeyee arkay kuna dhintay saas oo haddana ay jecel yihiin muslimiintu culimmadooda dhintay jacaylkaasna sababtiisu waa waxa maaragtay laga helay dadkaas oo ah tilmaamo alla uu oggolaaday oo uuna faray laakiin marnaba noo furna inaan iyaga cibaado siino cibaadadii alla uula gaar ahaa dadkaa aan jecelnaya ama saxaaba ama culimmadeenna ah wax ka sii mayno cibaadadii oo cibaadada allah keliya iskaleh hadduu marka dadkii uu jeclaa uu cibaado siiyo arrinka waa uu ka baxaa inuu jacaylkii uu yahay mid allah dartiis laysu jecel yahay ee waxay noqotaa daatadii qofka amarka la jeclaaday sababtoo waa wax khilaafsan amarkii alle maxabada marka gaalada qalbigooda ku jirta ay u qabaan kuwa ay caabudaan waxaa dhici kartaa inay la socoto mararka qaarkood jacayl ay alla jecel yihiin macbuudaadkoodana ay jecel yihiin markaasay isku dhex daraayaan jacaylka alle ay jeclaayaan iyo waxay isku daraayaan jacaylkii alla jeclaayaan iyo jacaylka ay macbuudaadkoodaas ay caabudayaan ay jeclaayeen marka mushrikiintii macbuudaadkooda waxay u jecel yihiin sida alle u jecel yihiin maxabadii waxay ka dhigeen mid la siman maxabadii laba maxaboo simanay ka dhigeen tay alla jeclaayeen iyo tay macbuudaadkooda jeclaayeen marka qofkii shirki buu la yimid oo xaggii maxabaduu shirki kula yimid shardigeedu maaha in qalbiga mushriga maxabada alle aysa ku jirin waxaa dhici karta inuu aada alle u jecel yahay cibaadaad badanoo waaweyn uu sameeyo laakiin qalbigiisa laga helay waxaan allah ahayn inuu daatadiisa u jecel yahay kuwa la caabudayey kuwa qabriga ku jiray waxaana ka dhashay afcaal shirki aho oo iyagii caabudayo mushrikiintii wakhtiga rasuulka sal slam joogay allana way jeclaayeen alle keyrkiisna waa jeclaayeen marka lama dhihi karo maxaa mushrikiin loo leeyahay iyagoo alla jecel ee alla way jecel yihiin laakiin cibradu ma aha in qofkii uu mushrik noqonayo haddii maxabadii alle qalbigiisa ka zuushoy ka dhammaato ee waxaa la diidan yaha waa maxay in maxabadii lafteedii shirki lagu sameeyo halkaasa shirkigu ka imaanaa marka marka dadka sanamyada caabudaya ee qubuuraha mushkiladoodu waa taas maxabadii alle maxabo kale ku dareen oy kala mid dhigeen saasaa marka loogu xukumo shirkiga waxaa dhici karta qofkii inuu daacaad la imaanayo oo uu naartii ka cabsanayo oo uu jannadii maaragtay jecel yahay laakiin haddana alle keyrkiis buu daatadii ahaantiis uu jeclaaday oo cibaadaadka qaar wax ka siiyey halkaasaa marka mushkiladu iga timid wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online